بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalayaal waxaynu ku bilaabaynaa magaca allah allahaasoo naxariista naxariista guud iyo naxariista gaarka ahba mahadduna walaalayaal waxay u sugnaatay rabbigii barbaariyey caalamiinta waxaan idinku salaamaynaa salaamtii islaamka assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu macnaheeduna uu yahay nabadgelyo naxariis iyo barokooyin ka timi xagga allah korkiina ha ahaato walaalayaal waxaynu bilaabaynaa koorsadii tafsiirka qur-aanka kariimka koorsadan waxaynu ku qaadan doonaa fasiraadda macnaha aayaadka qur-aanka gaar ahaana juska ugu dambeeya ayaynu ku bilaabi doonaa iyo suuratulfaatixa oo aynu bilowga aynu akhrisan doonno insha allah ama aynu diraasayn doonno in baran doono juska markaa soddonaad ee ugu dambeeya qur-aanka markaynu diraasayno oo aynu fasirkiisa iyo tafsiirkiisa baranno waxaa la iska qaadi doonaa imtixaan ciddii ku guulaysata imtixaanka ayaa u gudbi doonta insha allah juiska ku xiga marka maanta mawduucaynu wuxuu ku saabsiisan yahay hordhac muqadama ama arar hore ayuu ku saabsiisan yahay haddii alla ka dhigo aynu isweydiino qur-aanka waynu baranaynaa iyo tafsiirkaba laakiin ma huwa alqur'aan qur-aankan aynu tafsiirkiisa baranayno waa kuma muxuu yahay qur-aanku walaalayaal qur-aanku waa hadalkii ilaahay subxaana wa tacaala kusoo dejiyey nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuuna soo degaya muddo saddex iyo labaatan sannadooda oo ahayd intii nebi maxamed uu noola calayhi salaatu wasalaam ee uu rasuulka ahaa waxaa soo dejinayay malaku jibriil calayhi salaam ilaahayna subxaana wa tacaala wuxuu qur-aankan ugu talagalay in uu bani aadamka kaga saaro dulumaadka iyo mugdiyada iyo madowga iyo jahliga uu kaga saaro uuna u bixiyo rabbi nuurka iyo iftiinka iyo ilayska iyo hanuunka iyo toosnaanta waa la u bixiyo weeye subxaana wa tacaala ilaahayna ciddii uu doonuu waxyoodaa oo makhluuqaadkiisa ka mida malaa'igtuu waxyoodaa wuxuu waxyooday bani aadamkii wuxuu waxyooday xayawaanada xitaa xasharaadkii waa alla u waxyooday wa awxaa rabuka ila annaxl rabbigaa wuxuu nebi maxamedo u waxyooday shinnidii markaa shinnida wixii ay fahmaysay buu alla ugu waxyooday iyo luuqadii ay garanaysay buu rabbi subxaana wa tacaala ugu waxyooday malaa'igtana sidoo kale waa la ugu waxyooday wixii ay garanayeen basharkiina waxaa loo soo waxyooday wixii markaa ay fahmayeen ee caqligooda iyo maankoodaba deeqayay ilaahay subxaana wa tacaala isagoo ka warramaya arrintaa wuxuu qur-aankiisa uu ku leeyahay fii suurati alxadiid huwa aladii yunazilu cla cabdihi aayaatin bayinaat liyukhrijakum min aldulumaati ila annuur huwa isagu waa ilaahay alladii waa kii yunazilu calaykum idinku soo dejinayay yunazilu calaa cabdihi kusoo dejinayay addoonkiisii nebi maxamed wuxuu ku soo dejinayay aayaatin bayinaatin aayado cadcad aayado cadcad oo qur-aanka kariimka ah baa lagu soo dejiyay nebi maxamed sababtu maxay ahayd liyukhrijakum min aldulumaati ila annuur si uu alla idinka saaro oo idinka bixiyo dulumaadka mugdiyada iyo madowga iyo jahliga uuna idinku bixiyo oo idinku saaro xaggaas iyo nuurki iyo iftiinkii iyo ilayskii iyo hanuunkii uu alla idinku saaro sababtaas uu alle subxaana wa tacaala usoo dejiyay qur-aankii walaalayaal qur-aankan weyn oo hadalka ilaahaya wuxuu ka warrama waxyaalo aad iyo aad u tiro badan waxaa ka mida oo uu diiwaan geliyey wararkii iyo akhbaartii innaga inaga horreeya ummadihii iyo qurumihii inaga horreeyey iyo wixii dhex maray ummadahaas iyo nebiyadoodii iyo rusushoodii wuxuu qur-aankani uu ka warramaya oo uu caddaynaya wixii xalaala iyo wixii xaaraana ayuu kala caddaynaya uu kala sifaynaya qur-aankani walaalayaal waxaa kaloo uu caddaynaya abaalmarinta la marinaayo ruuxii iimaanka laga helayo camalka saalixa sidoo kale wuxuu caddeeyey abaalmarinta la marinayo gaalkii isagu diiday ama dafiray waxyiga ilaahay iyo diinta ilaahay wey sidaa aawadeed ba alla wuxuu ku dhahay fii suurati naxli wuxuu leeyahay wanazalnaa calayka alkitaaba tibyaanan likulli shay waxaan kugu soo dejinay rasuulka ilaahay oo kitaabkan qur-aanka ah tibyaanan likulli shay isagoo caddaynaya wax kastaba waa caddaynaya wa hudan wa raxmatan wa bushraa lilmuslimiin iyo qur-aankan oo ah hanuun iyo raxmad iyo bushaaro u ah muslimiinta allahuma jcalna min almuslimiina ya rab alcaalamiin ilaahayow muslimnimo nagu dil rabbiyow qur-aankan kariimka walaalayaal waxaa kaloo alle subxaana wa tacala uu ku xusay in ay dadku rumeeyaan ilaahay iyo malaa'igtiis iyo kutubtiis iyo rusushiis iyo maalinta qiyaameed dambays iyo sidoo kale qadarka kiisa khayr kale iyo kiisa markaa shar kaleba intaba inay rumeeyaan sidaa aawadeed ba alla wuxuu ku leeyahy suurat lbaqara aamana arasuulu bima unzila ilayhi min rabbihi wlmu'minuun kulun aamana billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulih laa nufariqu bayna axadi min rusulih wa qaluu samicna wa aطacna gufraanaka rabbana wa ilayka almasiir wuxuu rabbi leeyahay aamana arasuulu rasuulkii maxamed wuu rumeeyey bimaa unsila ilayhi min rabbihi wixii rabbigiisa xaggii rabbigiisa kaga yimi ee kusoo degay rasuulku wuu rumeeyey waalmu'minuuna mu'miniintiina way la rumaysay kullun dhammaantood aamana billaah waxay rumeeyeen ilaahay oo iimaankii ayaa laga helay ay ku rumaysnaayeen ilaahay wa malaa'ikatihi iyo ilaahay malaa'igtiisii wa kutubihi iyo ilaahay kutubtiisii bay rumeeyeen wa rusulihi iyo ilaahay rusushiisii bay rumeeyeen laa nufariqu bayna axadi min rusulihi mana kala kaxaynayno oo mana kala tegsiinayno axadna kama kaxaynayno rusushiisa rususha ilaahay lama kala kaxaynayo wa qaaluu waxayna dhaheen samicnaa waanu maqalnay rabbiyow oo wa atacnaa waanu ku adeecnay oo ku ajiibnay gufraanaka noo dembi dhaaf rabbiyow wa ilayka almasiiru xaggaagaa noqoshaduna ay ahaatee noo dembi dhaaf rabbiyow idan qur-aankii wuxuu inoo caddaynayaa in la rumeeyo oo iimaankii ilaahay iyo rusushiisa iyo kutubtiisa iyo malaa'igtiisa iyo qadarkiiba intiiba sidoo kale walaalayaal qur-aankani wuxuu inooga warramayaa oo in badan inooga qisoonaya xaaladda maalinta qiyaame iyo isu soo bixitaanka marka la isu soo baxayo iyo cardiga weyn iyo xisaabta iyo waxa weeye xawdkii nebiga iyo miisaanka xasanaadka iyo ka sayi-aadka intaba wuu ka warramaya iyo jidkii siraadba wuu ka warramaya iyo inuu alla kulmin doono basharka oo dhan sidaa aawadeed ba alla wuxuu ku dhahay fi suurati nisa wuxuu yidhi allahu laa ilaaha ilaa huwa layajmacannakum ilaa yowmi alqiyaamati laa rayba fiih wman asdaqu min allahi xadiida allahu ilaahay laa ilaaha ilaa huwa ilaah xaq lagu caabudaa ma jirto isaga mooye layajmacannakum wuu idin kulminayaa oo idin kulminayaa oo idin kulminayaa ilaa yowmi alqiyaamati maalinta qiyaame laa rayba fiihi shakina mala taas waman asdaqu min allahi xadiida oo yaa ka run sheegnimo badan ilaahay cidna dee ilaahay yaa ka run sheegnimo badan cid ka run sheegnimo badan ilaahay ma jirto sidoo kale walaalayaal qur-aankan weyni wuxuu ka warramayaa in bani aadamku bal ay firiyaan qur-aanka laftigiisa oo ay la soo baxaan mucjisooyinka ku duugan iyo layaabka qur-aanka walidalik ba alla wuxuu leeyahy fi suurati moxamed afalaa yatadabbaruuna alqur'aana am calaa quluubin aqfaaluha war miyayna fiirfiirinaynin oo ku tadabburaynin oo ku fakaraynin qur-aankan weyn mise quluubtoodan baa qafilan oo daboolan oo dahaadhan walciyaadu billah sidoo kale walaalayaal qur-aankani wuxuu alle u soo dejiyey subxaana wa tacaala basharka oo dhan maaha mid ku kooban qabiil gaana ama carab keliya ama soomaali keliya ama jinsiyad gaara maya basharka oo dhan baa loo soo diray iyo sidoo kale jinka labadaba waa loo soo diray qur-aankani sidaa aawadeed ba alla wuxuu dhahay subxaana wa tacaala fi suurati zumur inaa anzalnaa ilayka alkitaaba linnaasi bilxaqi faman ihtadaa falinafsih waman dalla fainamaa yadilu calayha wama anta calayhim biwakiil inaa anzalnaa calayka alkitaab annagaa kugu soo dejinay rasuul yahow kitaabkan qur-aanka annagaa kugu soo dejinnay linnaasi dadkaana loo soo dejiyay bilxaqi si dhab ah oo run ah ayaa loogu soo dejiyey nebiga calayhi salaatu wasalaam dadkana waa loo soo dejiyey faman ihtadaa falinafsihi ciddii hanuunta ee qaadata naftiisunbay hanuunina oo ay wanaag u horseedi waman dalla kii baadiyoobana fainamaa yadilu calayha naftiisunbuu baadiyaysiinaya wamaa anta calayhim biwakiil rasuulkii allow adiguna cid wakiil kama tihid buu alla dhahay subxaanahu wa tacaala sidoo kale walaalayaal qur-aankan weyn alla subxaana wa tacaala wuxuu u soo dejiyey isagoo rumaynaya oo ka run sheegaya kutubtii isaga ka horraysay sidoo kalena ilaalinaya oo marag iyo markhaatina ka ah xarifaadda iyo isbeddelka iyo istabamarinta ay gaaladu istabamariyeen kutubtii towraad iyo injiil iyo zabuur sidaa aawadeed buu rabbi wuxuu leeyahay subxaana wa tacala fii suurati almaa-ida wuxuu ku yidhi wa anzalnaa ilayka alkitaaba bilxaqi musadiqan limaa bayna yadayh waxaan kugu soo dejinay rasuulka ilaahayow kitaabkan qur-aanka ah bilxaqi si dhaba baa lagugu soo dejiyey musadiqan limaa bayna yadayh qur-aankan oo ka run sheegaya kutubtii ka horraysay ee towraad iyo injiil iyo zabuur ay ka mid ahaayeen wa muhayminan calayh iyo isagoo ilaalinaya kutubta xitaam oo weliba markhaati ka ah oo mara ka ah xarifaadda ay xarifayaan gaaladu oo wuxuu u ilaalinayaa wuxuu caddaynayaa wixii ay xarifeen wuxuu caddaynayaa wixii ay beddeleen wixii ay istabamariyeen buu si toosa kugu sheegayaa subxaan allah wixii run ahee laga yaaba inay run ay tahay oo weli kusii hadhsanna wuu qirayaa qur-aankiyo wuu uga markhaati kacaya beentay sheegeenna marag iyo markhaati buu ka yaho wuu ku caddaynay been tahay sidoo kale walaalayaal qur-aankan weyn ilaahay subxaanahu wa tacaala ciddii ka gaalowda qur-aankaas iyo aayaadka waa la soo dejiyay ciddii ka gaalowda ama diidda ama dafirta wuxuu alla ugu ballan qaaday inuu cadaab uu gelinayo sida aawadeed ba alla wuxuu dhahay fi suurati alancaam wuxuu yidhi waaladiina kadabuu biaayaatina yamasuhum alcadaab kuwa markaa ka gaaloobay aayaadka iyaga iyo qur-aankan ilaahay cidda ka gaalowda yamasahum alcadaabu bima kaanuu yafsuquun waxaa taabanaysa cadibaadda iyo cadaabkaa taabanaya bimaa kaanuu yafsuquuna wixii faasiqnimadooda awgeed faasiqnimadii ay ku kaceen darteed iyo kufriga iyo gaalnimada ay ka gaaloobeen aayaadka iyo qur-aanka ilaahay ayuu alla ku ciqaabaya sidoo kale qur-aankan weyn walaalayaal ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ku cariyey oo challenge iyo taxaddi uu ku sameeyey bashariyadda iyo jinka oo dhan oo wuxuu dhahay haddaad xiniyaledidin niman yahow oo rag raga aad tihidiin jinni yahow oo rag raga aad tihidiin bani aadam yahow bal car la kaalay car haddaad xininyaleedahay la kaalay wax la mida qur-aanka xitaa isu tago sida aawadeed buu rabbi wuxuu dhahay subxaana wa tacaala fii suura qul lain ijtamacat alinsu waljinu cala an ya'tuu bimidli hada alqur'an laa ya'tuuna bimidlihi walow kaana bacduhum libacdin dahiira qul waxaad dhahdaa rasuul allah sala allahu calayh wasalam lain ijtamacat alinsu waaljinnu haddii jinkii iyo insaankii ay isu tagaan calaa an yaatuu bimidli hada alqur'aan oo ay isku dayaan inay la yimaadaan wax la mida ama shabaha qur'aankan laa ya'tuuna bimidlihi lama imanayaan abidkood lama imanayaan abidkood waxu eg qur-aanka iyo wax shabahatoona walow kaana bacduhum libacdin dahiira xitaa badhkoodba badhka kale ha is caawiyaan oo ha isgaalmeeyaan jinka iyo sixurolayaasha iyo adduunka wuxuu alla abuuroo dhanoo balcar isu tago wax qur-aanka la mida maaha qur-aanka wax la mid ah balcar la kaalay waa carin iyo challenge iyo taxaddi kun iyo afar boqol oo sannadood baa laga joogaa markuu alle subxaana wa tacaala uu cariyey gaaladii cid la timina lama hayo sidoo kale walaalayaal qur-aankani wuxuu kaga duwan yahay kutubtii ka horreysay kutubtii ka horreysay alla muu ballan qaadin inuu ilaalinayo ee wuxuu u xil saaray culummada inay culummadu ay ilaashadaan laakiin kitaabkan weynidiis maadaama uu yahay kitaabkii ugu dambeeyey waxa xilkaa qaaday oo dhahay anaa ilaalinaya rabbigii caalamiinta subxaan allah sida aawadeed ba alla wuxuu dhahay fi suurati alxijri innaa naxnu nazalna adikra wa innaa lahu la xaafiduun annakaa soo dejinnay qur-aankan iyo dikrigan oo qur-aanka ah annakaana ilaalinayna buu alla dhahay ilaahay baa ballan qaaday subxaana wa tacaala subxaan allah sidoo kale walaalayaal qur-aankan weyn mucjisadiisu waa mid baaqiya waa midaan dhammaanayn waa midaan laga dhargayn waa midaan kala go-ayn ilaahayna wuxuu ballan qaaday mucjisada qur-aanku inuu xaq yahay oo dhab yahay oo run uu yahay in uu tusi doono cid kastaba gurigay doontaba ha joogtay iyo qolkay doontaba ha ku jirto ama godkay doonaanba ha ku jiraan wuxuu dhahay rabbi subxaana wa tacala fii suurati fusilat wuxuu yidhi sanuriihim aayaatina fi laafaaq wa fii anfusihim xataa yatabayana lahum annahu lxaq awalam yakfi birabbika annahu calaa kulli shayin shahiid waxaan ka tusi doonaa aayaadkayaga astaamaha iyo sumadaha iyo calaamadaha lagu garto allah waxaan ka tusi doonaa xaggee fil aafaaqi jihooyinka cirarka kawaakibta meerayaasha xidigaha wa fii anfusihim iyaga lafdigooda nafahoodana alla wuu ka tusi doonaa maxaa laga tusi doonaa inuu qur-aankani uu yahay xaq ka yimi xagga ilaahay oo run uu yahay xataa yatabayana lahum annahu lxaq ilaa maaya ay uga caddaanayso inuu qur-aankani xaq yahay oo run yaho dhab uu yahay awalam yakfi birabbika annahu calaa kulli shayin shahiid miyayna ku filnayn rabbiga inuu wax kastaba marag iyo markhaanti iyo shaahid uu ka yahay bala ilaahay way ku filan tahay subxaana wa tacala inuu wax walba marag iyo markhaati uu ka yahay walaalayaal qur-aanka aynu diraasaynayno aynu baranayno wuxuu ka kooban yahay boqol iyo afar iyo toban suuradood wuxuu kaloo ka kooban yahay soddon juz juz kastaaba labaatan beij ayuu ka kooban yahay gaar ahaan masxafka aynu akhrisanno ee cuthmaan daaha uu qoray juskii kastaaba labaatan safxadood marka laga rabo juska ugu dambeeyo waxoogaa la yaro qurqurxiyo koob iyo labaatan meelaha noqonay wuxuu ka kooban yahay sidoo kale lixdan xisbi qur-aanku sidoo kale marka la isu geeyo aayaadkiisu waa lix kun laba boqol iyo lix iyo soddon aayadood fii qira'ati xafs can caasim qiraaada xafsa can caasim ee ah qiraaada caanka ah ee la yaqaano ee ummadda islaamka o dhan ay barato walaalayaal qur-aanku sidoo kale wuxuu leeyahy qiraa'ooyin kala duwan qiraa'aduna macnaheedu waa luuq iyo dhawaaq kala duwan macnaha qur-aanku waa isku mid aayaddii waa isku mid suuraddii waa isku mid wax iska bedelaya male laakiin ku dhawaaqidda qaabkii aad ugu dhawaaqaysay ayaa markaa qaabkana ugu dhawaaqaysa qaabkana waad ugu dhawaaqaysaa macnaha guudna waa isku mid yaa keenay marka dhawaaqan maanaa samaystay mise wadaad baa iska samaystay cimaamadaystay maya maya maya allah baa soo dejiyo ku soo dejiyey xabiibkii moxamed oo ku yidhi qaabkan ereyg xarafkaa same ereyga qaabkana ugu dhawaaq kana ugu dhawaaq subxaan allah marka yaa saxiixiyey yaa yidhi sidaasan sidana ugu dhawaaq sidana ugu dhawaaq rasuulka ilaahaye moxamed sala allahu caleyhi wasalam tusaale haddaynu soo qaadano mucjisooyinka qur-aanka waxaa ka mida iyo macaankiisa waxaa ka mida iyo qiraa'ooyinka kala duduwan ilahay wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala waraawadathu alatii huwa fii baytiha can nafsihi waalaqat lbaab waalaqat alabwaaba waqaalat hayta lak waqaalat waxay tihi waa gabadhii markaa nebi yuusuf xumaanta ka raadinaysa waqaalat waxay tihi hayta lak yani kaalay ii kaalay bay tihi marka kelmadaas ama ereyga hayta lak dhowr qiraa'adood oo kala duwan baa loo akriyay u fiirsa markaa macaanka qur-aanka wa qaalat hayta lak wa qaalat heeta lak wa qaalat hiita lak wa qaalat haytu lak wa qaalat hiita lak wa qaalat hi'ta lak ya salaam ya salaam ya salaam waa qiraa'ooyin kala duduwan oo macaan luuqda iyo dhawaaqa oo keliya isbedelay laakiin macnaha guud ee aayaddu ay ka waramayso waa isku mid wey waynan ka waramnay in qiraa'ooyinka iyo luuqadaha kala duduwan ama luuqda kala duwanna inuu nebigi ilaahay sala allahu alay wasalam uu saxiixiyey oo qur-aanka markii lasoo dejinaya ay la socotay markaa toddoba qiraa'adood ayaa jira waxa ugu caansan qiraa'ada inta badan dadku ay bartaan ee qiraa'atu xafsa can caasim qiraa'atu warash baa jira qiraa'atu qaaloon ayaa jirta markaa way jiraan insha allah darsigeenii aynu intaa kusoo koobna haddii alla ka dhiga insha allah darsiga ku-xiga waxaynu si toosa u gudageli doonaa fasiraada iyo tafsiirka suuradda ugu horeysa qur-aanka ee suurat lfaatixa kadibna juska ugu dambeeya ayaanu bilaabi doonaa haddii alla ka dhigo hada wallahu aclam wabilahi towfiiq والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته